habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo arbacaha bisha ogost waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga f m k v o soomaali iyo idaacaddana caaw waxaa idinla socodsiinaysa saare ciidla nuur iyo anigoo xuseen barre aadan
qodobada aad idaacadda iyada ku maqli doontaan waxaa ka mida baarlamaanka soomaaliya oo maanta doodkii dhulka yeeshay arrimaha dastuurka iyo xilliga kala guurka waxaydnaan idinku aqrin oynaan eegin oo bugaagtan ku qoran oo ay ahayd inaad eegtaan waxaa laga ansixin karaa maxay maxaa laga ansixin karaa maxaa baarlamaan ansixin karaa in maanta aan dhahno guddigii intaas oo shaqaynaya waxma la soo qabanin iyo annaga ma akrin annaga haddaan akrinayna mid noo diida ma laha waxay ahayd inaan akhrino wakhtigiyaa noo saamixi waayey wakhtigiyaa nagu dhammaaday baarlamaan kalaa imaan doona waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dagaal maanta ka dhacay duleedka kismaayo oo dhex maray al-shabaab iyo maleeshiyaad beeleed kaashanaya ciidamada deegaanka dadka deegaanka iyo shabaab hortaysto waxaan lisku haystay duleedka dowladda biroole ka bacdiina waa la wareegnay waxaan qoraynteediina annaga kala wareegnay shabaab meeshaasna waxaa ku dhimatay dhowr iyo toban nin oo koox al-shabaab ah annagana waxaa naga soo gaaray ciidankii dowladowladda jubbaland hal wiil oo ka mid oo dhaawaca qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska doodii gaabnayd iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka warbixin cusub oo maanta la soo saaray ayaa muujinaysa in qaar badan oo ka mida dugsiyada waxbarasho ee dalka afghanistan ay ku jiraan halis kaga iman karta ururka daalibaan waxaanay warbixintani ka digtay khatarta ay ku hoos jiraan ardayda iyo guud ahaanba bahda waxbarashada ee dugsiyada ku yaala meelaha ay taalibaanku ka taliyaan warbixintan oo ay arbacadan maantaa soo saartay hay-adda human rights watch ayaa dowladda afghanistan ugu baaqaysa inay tallaabo deg dega u qaado sidii loo joojin lahaa dugsiyada ku yaala goobaha colaaduhu ka socdaan iyo dhulka ay taalibaanku ku badan yihiin warbixintan ayaana si gaara loogu xusay gobolka afghanistan dhinaceeda waqooyi ku yaala ee baqlan oo la sheegay inay halis badani ku soo fool leedahay
maraykanka iyo dalalka ay xulufada yihiin ee bariga dhexe ayaa walaac xoogan ka muujiyey ruushka oo adeegsanaya saldhigyo ku yaala iiraan diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa maanta mar kale ka duulay dalka iiraan iyaga oo duqeyn la beegsaday mucaaradka suuriya wasiirka gaashaandhigga ee ruushka ayaa shalay sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamadiisu ay adeegsanayaan saldhig militari oo ku yaala iiraan ruushka ayaa sheegay in duqayntii lala bartilmaameysaday saldhigyo ay kooxaha mayalka adag ku leeyihiin magaalooyinka xalab iyo magaalada kale ee diirazoor iyo idleb
dowladda australia ayaa isku raacday in la xidho xerada xabsi ahaan loogu sii xidho dadka magangeliyo doonka ah ee dalkaasi yimaada oo ku taalla waddanka ay deriska yihiin ee babwa new guinea oo ah jasiirad ay deris yihiin dalkaasi australia xidhitaanka xeradan ayaa shaaca laga qaaday maanta oo arbaca ah kadib markii war rasmi uu ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi peter o'neil waxaana warbixintan lagu xusay in heshiiskaasi la gaadhay kadib markii ay kulan yeesheen wasiirka qaabilsan arrimaha qaxootiga peter duton maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa bishii abrile lasoo dhaafay xukun soo saartay qeexaya in xeradaasi dadka magangeliyo doonkaa lagu xidha ay tahay mid sharci darro ah islamarkaana ay xadgudub ku tahay dastuurka oo oggolaanaya in qofkuu helo xorriyaddiisa dhaqdhaqaaqa
dowladda turkiga ayaa qorsheynaysa inay xabsiyada kasii dayso siddeed iyo soddon kun oo maxbuus kuwaasi oo in ka yar laba sano ay ka harhsan tahay xukunkooda wargelintan ayaa qayb ka ah amar soo baxay arbacadan maanta ah si gudaha xabsiga looga helo meelo lagu xidho kumanaan dad ah oo ay soo xidhay dowladdu toddobaadyadii dhowaa kuwaasi oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen iskudaygii afgembi ee dhicisoobay wasiirka cadaaladda ee dalka turkiga bakiir bosdag ayaa amarka ku sheegay qoraallo dhinaca twitter-ka ah oo isdaba joog ah oo uu sameeyey aroornimadii maanta waxaana uu digniin ku bixiyey in siideynta maxaabiistani aanay ahayn cafis balse ay tahay siideyn ay shuruudii daba socoto waxa uu sheegay in uu filayo in arrintani ay ka faa'iidi doonaan maxaabiista kuwaasi oo ay jecel yihiin iyo dadka dadka turkiga
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay dagaal maanta duleedka magaalada kismaayo ku dhex maray maleeshiyada ururka al-shabaab iyo dad deegaankaasi ku nool kadib markii sidaa ay dadka deegaanku sheegeen al-shabaab ay gubeen baabuur siday dhuxul ciidamada maamulka jubbaland ayaa la sheegay inay goor dambe dagaalkaasi ku biireen iyagoo gacan siinaya kuwa dadka deegaanka warbixintan waxaa noo soo diray khadar maxamuud xareed dagaalka maanta dhex maray maleeshiyaadka al-shabaab iyo dadka xoolodhaqatada ah ee ku nool deegaanka cabdilo biroole ee gobolka jubbada hoose ayaa yimid kadib khilaaf toddobaadyadii ugu dambeeyey u dhexeeyey maleeshiyaadka al-shabaab iyo dadka deegaanka kaasoo ku aadan jarista dhuxusha oo ay mamnuuceen maleeshiyaadka al-shabaab bixinta xoolaha sakada iyadoo maleeshiyaadka al-shabaabna ay toddobaadyadii ugu dambeeyey gubeen baabuur ay lahaayeen dadka deegaanka kuwaasoo dhuxul u siday magaalada kismaayo dadka xoolodhaqatada ah oo arrintaasi ka gadoodsan ayaa bilaabay inay samaystaan maleeshiya beeleed ay kaga hortegayaan al-shabaab iyadoo arrintaasina uu taageerayo maamulka jubbaland sida dadka deegaanka iyo ilowareedyo kale ay v o a u xaqiijiyeen ugu yaraan shan qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyootay dagaalka maanta ka dhacay nawaaxiga biroole halka dhaawacuna uu gaarayo afar qof mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ayaa sheegay in intii uu socday dagaalka ay ciidamo u direen deegaanka uu dagaalka ka dhacay ee cabdilo biroole oo lixdan kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada kismaayo axmed maxamuud maxamed afhayeenka laamaha ammaanka maamulka jubbaland ayaa v o a uga warramay qaabka uu ku bilowday dagaalka maanta dhex maray maleeshiyaadka al-shabaab iyo dadka deegaanka ee ku nool galbeedka gobolka jubbada hoose dagaalka markuu dhacay ciidanku wuu gurmaday asagana wuu tegey dadka deegaanka iyo shabaab oo isaysto waxaan laisku haystay duleedka dowlada biroole kabacdiina waa loo wareegnay gacankoynteediina anaga kala wareegnay shabaab meeshaasna waxaa ku dhimatay dhowr iyo toban nin oo kooxda shabaab ah annagana waxaa naga soo gaaray ciidankii dowlad dowlada jubbaland hal wiil oo kamid oo dhaawaca muddooyinkan waxay wadeen inay dadka xoolahooda nimankaa dhacaan baabuurka waxay lahaayeen oo gaadiidka loo yaqaano yuudiyada inay shacabka deegaanadaas degnaa ay ka qaataan xoolihii magaca ay u bixiyeen zakawaada ay u qaataan dadkii deegaankana kacdoon buu subiyo in badan nimankaan dul saarnaayeen deegaankina kacdoon buu subiyey dagaalo inay nimankaas ka dulqaadaana annagana dee waajib aa naga saaran inaan dadkii deegaanka aha la dulminaayo deegaanada galbeedka kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa khilaafka u dhexeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo dadka deegaanka dhinaca kale wararka ka imaanaya degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in ugu yaraan labaatan qof ay qabqabteen maleeshiyaadka al-shabaab kadib weerarkii toddobaadkii hore ay magaaladaasi ku qaadeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maraykanka ugu yaraan saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi oo uu ku jiro sargaal dhexe oo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka ayaa maanta aqalka hor keenay ilaa shan cutub oo ka mid a dastuurka oo ay soo jeediyeen in laga sameeyo dood waana mid ka mid a doodaha ugu dambeeya ee uu yeelanayo baarlamaanku ka hor inta aanu wakhtigu ka dhammaanin heshiiska ay dhowaan gaadheen madaxda hoggaanka madasha ayaa dhigaya in baarlamaanka cusub lasoo doorto horaanta bisha oktoobar ee soo socota warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste baarlamanka soomaaliya ayaa maanta isugu yimid kalfadhiga sideedaad kulankiisii sagaal iyo tobnaad waxaana xarunta golaha shacabka soo xaadiray xildhibaano tiradoodu gaarayso boqol laba iyo afartan xildhibaan ajandaha kulanka maanta oo qodobo dhowr ah ka koobnaa ayaa waxaa ugu horreyn warbixin laga dhegaystay guddoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka xildhibaanad maryan cariif qaasim oo guddigooda uu baarlamanka u soo gudbiyey shantii cutub ee ugu dambeysay dastuurka qabyoqoraalka ee soomaaliya waxaa noo harsanaa cutubka lixaad kan toddobaad kan sideedaad iyo kan sagaalaad waxaa asna noo harsanaa cutubka shan iyo tobnaad oo ugu dambeeya dastuurka haddii loo laysku daro toban cutubna horaa idinkugu soo gudbinay shan cusub cutubna maanta laydiin soo gudbiyey cutubada markaan kasoo shaqa markaan aan kasoo shaqaynay waa cutubo wada masiiri ah oo ka shaqayntoodu xiliska taaridda iyo talint ka talintooda intuba ay dalka soomaaliya u tahay nolol ala geeri maryan cariif qaasim ayaa sidoo kale cutubyada ay soo gudbiyeen guddigoodu waxaa ka mid ahaa afar cutub oo si gaara uga hadlaya saddexda awoodood ee ay dowladnimada soomaaliya ku dhisan tahay waxayna xustay in cutubyadaasi ay qalqalgeliyeen xasiloonida afar dowladood oo soomaaliya soo martay cutubada afarta ah ee hore waa lix waa cutubka lixaad cutubka toddobaad cutubka sideedaad iyo cutubka sagaalaad waxay khuseeyaan saddexda awoodood ee ay dowladnimada soomaaliya ku dhisan tahay saddexdaas awoodood waxay kala yihiin sharci dejinta fulinta iyo garsoorka waxaa si gaara in loo xuso oo hoosta looga xariiqo mudan awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo abuuray isqabqabsi maamul iyo islaamiwaa siyaasadeed lix iyo tobankii sannadood oo lasoo dhaafay haddii aan awoodahaas aan kala qeex kala qeexnayn iyo isqabqabsigii ay sababeen aan in yar ka taabto cutubyo cutubyadaas waxay khalkhal geliyeen xasiloonida afar dowladood oo ka soo oo oo na soo martay waxay khatar geliyeen jiritaanka iyo habsami u socodka maamulka dowladnimada dalka xildhibaanada ayaa intaasi kadib bilaabay inay ka doodaan arrimaha ku aadan hawsha ay qabteen guddiga dastuurka ee baarlamanka iyo in loo gudbiyo cutubyada ay dib weegista ku sameeyeen baarlamanka tobnaad iyo in kale waxaana xildhibaanadii baarlamanka ka hor hadlay ka mid ahaa yaasiin cabdiseed oo doodiisa qaabkan u dhigay afar sano ayaa hadda wakhtigeedii aad ogtahay inuu sii dhammaanaya aad ogtihiin waxaad la socotaan muhiimadda ay lahayd afar sano dastuurkan in laga qabto oo labadaa guddi ay u xisaarnaayeen ilaahay baa idinku dhaariye waxaydnaan idinku akrin oynaan eegin oo bugaagtan ku qoran oo ay ahayd inaad eegtaan waxa laga ansixin karaa maxay yihiin maxaa laga ansixin karaa maxaa baarlamaan ansixin karaa maanta aan ognahay wakhtigu meesha uu marayo in aynu hawshaa galno waxaan u arkaa inay tahay yacni shido kale iyo ama dhibaato kale oo loo geysanayo dastuurka sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeesow ayaa qeexay inay habboon tahay qaraarka ay soo gudbiyeen guddiga dastuurka in meel lagu ogaado in maanta aan dhahno guddigii intaasoo shaqaynayo waxba ma lasoo qabanin iyo annaga ma akrin annaga haddaan akrinayna nid noo diida ma laha waxay ahayd inaan akrino wakhtigiyaa noo saamixi waayey wakhtigiyaa nagu dhammaaday baarlamaan kalaa imaan doono hadda fasax haddaan kala galno inaan isusoo noqoayno baarlamaanka kursigii qofka muxuu loosoo doortay uu kusoo fadhiistaa laga yaaba marka sidayna u diyacmin shaqadii lasoo qabtay ee baarlamaankan uu soo qabtay ayaan meel ammaan ah aan u tilmaamo hoyna oon leenahay yiridaas ha laga galo doodda oo qaadatay muddo dheer ayaa gebagabadii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad waxa uu soo xiray kulanka isagoo sheegay in maalinta sadiga dib la isagu soo laaban doono waxaana uu guddoomiye ku-xigeenku meesha ka saaray hadalhayntii ku aadanayd in baarlamanku dhowaan xirmi doono isagoo taa beddelkeedana sheegay in kulamada baarlamanku ay sii socon doonaan ilaa la helo baarlamankan kii bedeli lahaa xildhibaanada sharafta leh aada iyo aad baad u mahadsan tihiin hadduu ilaahay yidhaahdo waxa weeye waxyaabaha oo suuqa laga sheeg sheegoo la dhaho baarlamaanka waa la xirayaa baarlamaan la xirayaa ma jirto baarlamaanku waa furnaanayaa waa shaqaynayaa ilaa iyo baarlamaan xilka nagala wareega uu meesha ka yimaadana halkan aan fadhinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirka waan loo xiraya kulanka baarlamanka ee maanta ayaa lagu dhaariyey laba xildhibaan oo kale ah maxamed aadan qalabxoor oo lagu bedelay xildhibaan cabdulaahi jaamac xuseen oo ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hotel ambasador waxaana sidoo kale baarlamanka lagu hordhaariyey xamse saciid xamsa oo lagu bedelay xildhibaan burci maxamed xamsa oo isaguna ku geeriyooday qaraxii ka dhacay hotel naaso hablood baarlamanka ayaa sidoo kale maanta warbixintoodii saddex biloodlaha ahayd waxaa ka soo jeedisay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey oo ka warbixisay saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxyaabihii guddigooda u qabsoomay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli wararka magaalada muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye waxaa maanta ka furmay muqdisho bandhiga buugaagta oo ah sanadkii labaad ee bandhigaasi lasoo bandhigo kumanaan buugaaga ayaana lagu soo bandhigay waxaana kasoo qayb galay qorayaal iyo dadka xiiseeya akhriska warbixin amuuraha ku saabsanna waxaa soo diray jacfar kuukaay carwadan sanadkeedii labaad oo muqdisho ku qabsoomay ayaa waxaa ka qayb qaadanaya in ka badan soddon qore oo soomaali ah oo dibadda iyo gudahaba isaga kala yimid waxaana lagu soo bandhigayaa qiyaastii saddex kun oo buug oo ku qoran afafka soomaaliga carabiga iyo ingiriiska maxamed sheekh cali diini oo ah madaxa carwada buugaagta muqdisho oo v o eda u waramay ayaa tilmaamaya farqiga u dhexeeya bandhigii bilowga ahaa ee sannad ka hor iyo midkan maanta irdaha loo ballaqay sanadkii hore ee isku celcelis hal kun oo qof ayaa noo imanayay maalintii saaka laba kun markaan marayno ayaa aqoonsiyadii ay xarmeen oon iska daynay marka kow ka qaybgalku waa laba jibaar alxamdulilah sanadkii hore Ee, haddaad og tahay magaalada muqdisho ee, bandhigii carwadii hore kadib ee, naadeeyayaal qoraal iyo akhris oo fara badan baa muqdisho laga sameeyey kuwa jiray awalna boorkay runtii iska sii jafeen oo xarunta ifiyo kale oo maaragtay shumac noqday bookstore aad u weyn oo runtii kuwa adduunka kaloola tartamaya la yidhahda national book center waxaa laga faray zoobe intaaba yacni waxaa hooye iyo aabbo u noqday carwadii buwaagtay hore sanadkii sanadkii hore sanadkan qorayaasha in badan waa cusub yihiin hal qoro ajnabi aan ugu jiray weli intadu badan waa soomaali bugaagta la soo bandhigay boqolkiiba konton waa ka duwan yihiin kuwa sanadkii hore la soo bandhigay dee waana sanad cusub iyo carwo cusub iyo wejiye cusub iyo farxad cusub iyo muuqaal iyo sawir cusub insha allah qalinleydii qoraaladooda maanta soo bandhigay oo rag iyo dumarba isugu jiray ayaa waxa ay buugaagtoodu ka koobnayd qayb siyaasadda dalka iyo qaar kaloo arrimaha qoyska iyo bulshada xoogga saarayay waxaana qaarkood oo idaacadda v o edu ay la kulantay ay faahfaahinayaan waxyaabaha ay soo bandhigeen iyo sababaha ku kalifay in dhankaasi ay wax ka qoraan magacaygu waa naciima baan qorane Een, magaalada hargeysa ayaan ka yimid soo bandhigayaa hal buug oo aan qoray oo ah buuggaygu ugu horreeyey Een, buugga magaciisa waxaa la yidhahdaa qoys ilaa qaran ujeeddadaan u qoray waxa weeyaan maadaama oo soomaalidu burbur ku jirto intii aan garaadaystaba aan u garaadaystay iyagoo burbursan waxaan is idhi malaa waxaa qurux badan in laga raadiyo dhinaca kale xalka kaasi oo ay tahay ma la isweydiiyey haddii qoyska laga soo dhiso آم، ubadka waayo waxaa la yidhaahdaa marka hooyo wanaagsan la helaa qoys wanaagsan la helaa qoys wanaagsan marka la helo ayaa u xusu saaraa ubad qurux badan ubadkaasi waxay noqdaan bulsho wanaagsan Aan- bulshadaasi waxaa ka soo dhex baxa آه، qaran dhinac walba ka wanaagsan markaas ay la heli karaa hoggaan daacada magacayga waa muniir cabdulaahi xaaji cabdi boggan waxaa la yidhahdaa asoomaal addaawa dawaa asoomaal addaawa dawaa boggani inaan qoro waxaa igu dhaliyey soomaaliya dhibka ka jiro dad kasta inay ka jawaabto ama cilbaarto ay ku samaysa isku dayday balse waxaad mooddaa ninba inuu maal ka fiiriyey waxay ka fiiriyeen qaarkood hal cudur oo ama qabiil oo kale ka soo qaad ama fawdo oo kale ka soo qaad haddaba maadaamaana dad isku luqad ah isku diin ah isku qowmiyad ah maxay ku dhacday mar kastaba inay soomaaliya ay fashilanto oo dagaalka iyo dibdhaca ay ka bixi weyso saas daraaddeed su-aashaas inaan ka jawaabo yaan buuggan u qoray waxaana ku soo koobay ugu yaraan toban cudur oo kala duwan inay soomaalida haysaay saas daraaddeed cudur kasta waxaan qorayaa yacnaa acraashiisa iyo waxa lagu garan magacaygu waa cismaan sheekh axmed jaamac bugaa waxaa igu dhaliyey muddo badan baan daraasiinayey soomaalida qoysaskeeda habkay u nool yihiin waxaan la macaamili jiray hoos holdhiga oo shaqadooda inta badan waxay ku saabsanayd macaamilidda qoysaska iyo iyo shaqooyinka ka socda waxaa markay u dhalatay oon ogaaday khatar badan inuu qoyska soomaalida ku sugan yahay waxaad og tahay maalin walba in qoysaska soomaali ay burburaan isla markaana si degdeg laysu guursado marka si aan uga faa'iideeyo waayo aragnimadii anigu aan qoyska u lahaa oo muddo dheer ah ayaa waxaan goostay inaan u soo sameeyo u dejiyo buugga leh xalka qoyska buugga wuxuu ka kooban yahay siddeed qodob kow inaad qofku fahmo cidduu guursanayo oo uu ka fahmo ee jeedaduhu seeb u guursanayo labo een, faa'iiduu ka helayo guurka saddex habka bu- qaababka burburiye qoyska soomaalida waxyaabaha burburiya oo iyaduna sagaal qodob oo runtii aad muhiim u ah afar een, habka markaa lagu dhisi lahaa qoys baraara oo iyadana ilaa toban qodob ah oo u qaybsanta laba qaybood oo ah qaybta inta qofku uusan guursan balaan ee ah iyo qaybta markuu guursado balaan biic aakhirkii waxaan ku soo gebagabeeyey natiijooyin guulaystay oo consultation aan sameeyey talooyin aan siiyey dad badan oo qoysas ku wanaagsanaa ku maaragtay jahwareersanaa habkii qoyskooda u hagaagsan lahaayeen talooyin aan siiyey oo guulaystay oo factis ah ayaan gadaal dambe uga qoray dadkii soo camiray carwadan oo kumanaan ahaa ayaa iibsanayay buugaagta kala duwan ee lasoo bandhigay waxaana ka muuqatay inay aada ugu riyaaqsanaayeen bandhig buugeedkan caalamiga ah ee muqdisho sannadkii labaad ku qabsoomaya dhacdadan ayaa tilmaan u ah soo kaca iyo soo kabashada magaalo madaxda dalka soomaaliya ee muqdisho oo muddo rubuc qarni ah safka hore kaga jirtay goobaha burburka colaadaha iyo baaba oo ay ka jiraan waxaanay tani astaan u tahay soomaaliyada cusub oo noqonaysa mid aqoon iyo horumar lagu loolamo sida uu mar kale sheegayo maxamed sheekh cali diini madaxa carwada buugaagta muqdisho soomaaliyada cusub oon rabno inay dhalato oo hadda waddadeedii aan hayno aqoonta iyo bugaagta iyo akhriskaa tiirdhexaad u noqon carwadu marka inay tiirdhexaad u sii noqoto soomaaliyadaas cusub ayaan rabnaa insha allah oo halkii qo- eh, hadal iyo qaylo iyo boob iyo iyo qori buugga iyo qalinku inay noqdaan insha allahu tacaala saasaan damacsanaa toddobaadyadii ugu dambeeyey xamar waxaa ka dhacay dhacdooyin dadku ay u arkayeen inay muujinayaan tallaabada ay soomaaliya horey u qaaday kuwaasoo ay ugu dambeeyeen shirweynihii qurbajoogta soomaaliyeed oo in ka badan laba boqol oo soomaali dibajoog ahayd ay ka soo qayb galeen iyo carwadan maanta irdaha loo ballaqay jacfar kuukay v o a muqdisho
halka guda dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada hargeysa waxaa maanta lagu daahfuray mashruuc ay dadku iskood isu caawinayaan kaasi oo lagu kobcinayo nolosha qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan xaafadaha magaalada mashruucan oo uu si rasmiya u furay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi saylici ayay ka faa'iidaysteen in ka badan laba iyo toban kun oo haween sabool ah barnaamijkan oo uu wado urur wadani ah ayaa qoysaska lagu gacan qabanaya talo iyo abaabul wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo daahfurka hawshan ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya mashruucan oo loo yaqaano dan wadaag amaba self help group ayaa ah mid lagu gacan qabanayo qoysaska danyarta amaba ay noloshoodu hoosayso iyadoo u fikir ahaan soo bilaabmay dabayaaqadii sannadii laba kun iyo saddex iyo toban hase yeeshee tijaabo kadib maanta si rasmiya loo daafuray iyadoo ay kasoo qayb galeen in ka badan laba kun oo ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay mashruucan farax maxamed xasan waa maamulaha mashruucan Een, mashruucan waxaa waxaa muxuu haye gacanta ku hayso oo maamusha een, nafis een, nafis network hay-adda wadaniga ee la yidhaha nafis network dalladaasi waxaa kaloo kala shaqeeya koob iyo toban urur oo ka mida ururada muxuu ahaye ay dalladaasi ka samaysan tahay waxaa maanta halkan inoo jooga laba kun dumarka mashruucan ka faa'iiday ee ku shaqeeya waxa weeyaan laba iyo toban kun oo haweena Een, runtii dhaqaalahooda aada u soo kiciyey laba iyo tobanka kun ee haweenkiiba bisnisiyay bilaabeen kuwa aan bisnisyada muxuu ahaye hore u lahaayeenna bisnisyadoodii bay ku kiciyeen ku- kusoo kubciyeen hawshan oo fikir ahaan ka duwan kuwii bulshada hore looga hirgelin jiray ayaa ah mid dadka saboolka ah lagu biirinayo fikir islamarkaana dhexdooda loo samaynayo abaabul iyo iskaashi taasoo keentay inay abuuraan ganacsiyo islamarkaana ay istaageeraan waa sida ay mar kale tilmaamayso farax maxamed xasan Een, runtii walaala haddaan kuu sheega qaabkii dumarkana u shaqeeyaan waxaanu samaynaa muxuu ahaye xaafadahaanu tagnaa fa- waxaanu samaynaa faama ama qoysaskaanu booqanaa family visit wax la yidhaahdo dabadeetana labaatanka dumara ee jaara ee isku dhowba waanu isku keennaa waxaanu u qorshaynaa inay wiig walba isku imaadaan wiigii markay isku imaadaan inay dhigaal samaystaan dhigaalkaasi oo waxa weeyaan intii ay tiimkaasi awoodi karaan ah dabadeetana dhigaalkaa markay maalintaa isku keenaan maalintaaba gabadh bay ku wareejiyaan ganacsi bay ku abuurtaa haddaanay hore u lahayn haddii kale way ku kobcisaa sidoo kale waxay sameeyaan bishii oo kale lacag gargaar laydhaa bay dhigtaan oo waxa weeye gabadhii xanuunsata tii ilma ka xanuunsado tii hawl yeelata intaba ay ku caawiyaan qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay barnaamijkan islamarkaana noloshooda wax ku taransaday oo aan goobta daafurka kula kulmay ayaa ii sheegay inay dhaqaale ahaan soo kaceen islamarkaana ay carruurtoodii waxbarashada dib ugu celiyeen safiya cabdi siciid waxa ay ka mid tahay haweenkan waxaan ahay islaan hooyo ah oo dee dadkan danyarta ah ee iska magaalada carrunagoonaan haystaa anigoo gurigayga iska jooga ayaa waxaa ii yimi inan iyo inan inan khaalid la yidhaaho iyo inanoo dee waxna maan dhiganoo berigii horena reerkayga geelaan u raaci jiray oo waxba maan dhiganoo tacliin maan lahayn waxay dhaheen hooyoy waxaan rabnaa inaanu hawisukiin geyno isukiin ururino wax qabsataan bal maxaad u malaynaysaa wallaahi anigu cid gacan qabta waan u baahanay baan kudha dac wacwadkaygu aabba ma laha anaa u xooga wax waxbarashadoodana intii badaneedba way ka soo fadhiisatay markaan lacag u waayey waxa laysu kaayagay labaatan dumara labaatankii baanu lacag yar dhigannay oo laysoo ururiyo laba laba kun saddex saddex kun isu ku urgaysanay waxay noqotay lacag laba boqol iyo konton ah labadii boqol iyo kontonkii anaa lay horsiiyey waan shaqo tegey waxaan noqday hilible sariibad baan fadhiistay insha allah ba- alxamdulilah rabbilcaalamiin bishii koowaad ba inamadaydii iyaga oo dugsi sare marayo foomwan inankaygii maraya fadhiistay guriga iskuulkii baan ku ceshaday bariiskiina waan siiyey kuwii kale caradbeelkooda iyo anfaacigooda aan ka warwarayey aan iskuulladiina ka fadhiisiiyey waan laba kii u horreeyey waan ku celiyey markii dambe iminka muddo laba sano ah waxa weeyaan saddex sano ah waxa aan ku celiyey haddana inamadii intii yareereeda guriga joogta waxaan gaystay iskuulladiiyo madrasadihii qur-aankii sideed baa iminka wax ii dhigta ilaahay baa mahadda iskale haweenkan oo gacanta ku haya qoysas danyara ayaa geesta kale ah qaar dhaqaalaha ay ururiyaan aan keliya ganacsi ku yeegleelin balse dhexdooda isu kaalmeeyaan xaawa gaas maxamed oo dumarkan ka mid ah ayaa ii sheegtay inay haatanba haystaan malaayiin somalilan shilina taladana la siiyey waxay ahayd inaa labaatankii dumar ahaa guruub noqdaan aan midowno aan wax wada qabsanno for example inaanu toddoba kun iyo toban kun inta udhexaysa ka bilaabana lacagtayada kadibna aanu sidaa kolkaan u ururino aanu maalinba qofka sii jilicsanayno ognahay aan ku wareejino mashruuc ayagii inuu najaxay waxa kuu caddaynaysaa waxaan haysanaa maanta laba boqol iyo siddeetan milyan oo shilinka somalilan fikirkan oo dadkan ku taageeray urur wadaniya ayaa haweenkani yihiin qaar tabaya gacanta iyo weliba kaalmada xukuumadda iyagoo baaq u diray madaxweynaha somalilan kana codsaday inuu hoos u eego waatan mar kale safiya siciid oo ka mid ah haweenkan dee qaran baanu ku hoos noqlay qaranka somalilan waxa aanu codsanaynaa in madaxdayada somalilan ee madaxweynuhu u horeeya danyarta hoos u eegto agoomaha hoos u eegto tabaabulshaha ay maskaxda ayna siiyaan ubadka aanu dhalay waa ubadka yagiye inay noo kobciyaan na gacan qabtaan waa socod barad baanu nahay na daadaheeyaan na soo dhoweeyaan tallaabadan ayaa noqonaysa mid ku cusub bulshada marka baaxad ahaan la eego inta ka faa'iidaysanaysa hase yeeshee marka la barbar dhigo baahida bulshada dhex taala waxa ay ka noqonaysaa wax aada u kooban cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
subax walba ku wahabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a waa hagaag haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanadda sahre axmed cabdilaahi sahra ilays
الله نغمصو معانا ومرسقين
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybintii labaad ee idaacaddeen ayaan u gudbaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo weliba xubintii ciyaaraha marka horese dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii dunida oo kooban wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maanta iska horimaad u dhex maray maleeshiyaadka ururka al-shabaab iyo kuwa al-shabaab kadib markii sida dadka deegaanku sheegeen al-shabaab ay gubeen baabuur siday dhuxul ugu yaraan shan qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen iska horimaadka kuwaasi oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalamay ilaa afar qof kalena ay ku kala dhaawacmeen ururka al-shabaab ayaa dadka deegaanku sheegeen in ay diideen inay baabuurta dhuxusha sida ay ka tagaan oo ay ka baxaan magaalada kismaayo taasi oo iska horimaadka ka dhex dhashay waxaa kale oo wararku sheegayaan in khilaafka ay qayb ka tahay al-shabaab oo sakooyin ka qaada xoolaha dadka deegaanka dhinaca kalena wararka ka imanaya magaalada saakow ayaa sheegaya in ugu yaraan labaatan qof ay qabqabteen maleeshiyaadka ururka al-shabaab kadib markii weerarkii toddobaadkii hore ay magaalada kusoo qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa maraykanka ururka ugu yaraan saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi oo uu ku jiro sarkaal dhexe oo ka tirsan al-shabaab
warbixin cusub oo maanta lasoo saaray ayaa muujinaysa in qaar badan oo ka mida dugsiyada waxbarasho ee dalka afghanistan ay ku jiraan halis kaga iman karta ururka taalibaan waxaanay warbixintani ka digtay khatarta ah kuwa khatar ku hoos ardayda ah iyo bahda waxbarashada ee dugsiyada ku yaala meelaha ay taalibaanku ka taliyaan warbixintan oo arbacadan maanta ay soo saartay hay-adda human rights watch ayaa dowladda afghanistan ugu baaqday in ay tallaabo deg dega ka qaadaan sidii ay u joojin lahayeen dugsiyada ku yaala goobaha colaaduhu ka socdaan iyo dhulka ay taalibaan ku xoogan yihiin
maraykanka iyo xulafadiisa bariga dhexe ayaa walaac xoogan ka muujiyay ruushka oo adeegsanaya saldhigyo ku yaala iiraan diyaaradaha dagaalka ee ruushka ayaa mar kale maanta ka duulay dalka iiraan iyaga oo duqayn la beegsaday mucaaradka suuriya wasiirka gaashaandhigga ee dalka ruushka ayaa shalay sheegay in diyaaradaha dagaalka iyo ciidamadiisu ay adeegsanayaan saldhig militari oo ku yaala iiraan ruushka ayaa sheegay in duqayntaasi lala bartilmaameedsaday saldhigyo ay kooxaha mayalka adag ku leeyihiin magaalada xalab iyo magaalooyinka deerzoor iyo idlib
dowladda australia ayaa go-aan ku gaadhay in la xidho xerada xabsi ahaanta loogu xidho dadka magangelya doonka ah ee dalkaasi soo gaadho oo ku taala wadanka ay dariska yihiin ee babwa new guinea oo ah jasiirad ay daris yihiin dalkaasi australia xidhitaanka xeradan ayaa shaaca laga qaaday maanta oo arbacaha kadib markii war rasmi uu ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha wadankaasi peter o'neil waxaana warbixintaasi lagu xusay in heshiiska la gaadhay kadib markii ay kulan yeesheen wasiirka qaabilsan arrimaha qaxootiga peter duton maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa bishii abrile lasoo dhaafay waxay soo saartay xukun qeexaya in xeradaasi magangeliya doonka lagu xidhaa ay tahay mid sharci darra ah halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa isku shaandhayntii uu madaxweyne axmed maxamed siilaanya uu ku sameeyey qaybo ka mida maamulkiisa dadka qaarkiis ayaa u arka in isku shaandhayntan oo xilligan dhowr bilood uun ay ka harsan tahay muddadii doorashada ay tahay mid siyaasadeed halka dadka qaarkiina ay u arkaan in ay tahay tallaabo dardar gelinaysa howlaha maamulkan ay dadku uga fadhiyaan xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgelaya cabdirashiid maxamed aadan cabdirashiid jeeni loo yaqaano oo ah ku-xigeenka xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani iyo cabdinajax siyaad ow cabdi oo ah la taliyaha madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ee dhinaca arrimaha dhallinyarada marka ugu horeysa kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban su-aasha ugu horeysa waxaan weydiinayaa cabdirashiid maxamed aadan cabdirashiid jeeni sidee u aragtaa isku shaandhaynta madaxweyne siilaanyo uu ku sameeyey qeybaha kala duwan ee maamulkiisa
bismillahi raxmaan raxiim walaal aada iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiinba v o a shaqaalahayga guud ahaan iyo adigoo doodana qabanayaba aad baad umahadsantihiin run ahaantii de waxaan u arkaa anigu waxa weeye in ay tahay uun isku shaandhayn aan wax badan kusoo kordhinayn nolosha bulshada iyo horumarka dalka isku shaandhaynaan wax badan kusoo kordhinayn inay tahay baan u arkaa sababahan u cuskanayaana waxa weeye de ma ma ma jiraan sababo keenay baahi keentay in iminka loo baahan yahay ma jirto dhibaatooyin ay tahay in maaha isku shaandhayntii koowaad oo la odhan karo waa markii ugu horreysay isku shaandhayn la sameeyo wax badan laga fili karo waa xukuumad casar joogto weeye oo xilli dee waktigeedii iska sii dhammaanayo marka bulshada reer somaliland guud ahaanteedba maaha mid ka filaysa inay horumar keenaysa waxaa la iska garanayaa inay tahay isku shaandhayn ku qotanta in ay xijaab u tahay uun doorashada soo socota oo la doonayo in waad qaab olole uu lagu lagu saleeyey wey Waa mahadsantah.
mid isku shaandhayn bulshada arrimaheeda iyo horumarka qaranka iyo arrimaha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo shaqada iyo arrimaha lagu balaarugsan yahay maaha waa dhowr iyo afartan qof oo iyagu inay waxay consuum gareeyaan oo ay dowladda iyo qaranka ka qaataan mooye waxay soo kordhinayaan waa mahadsanta cabdirashiid Een, haye cabdinajax bismillahi raxmaani raxiim horta in aada iyo aad baan u salaamayaa bahda v o iyo gaar ahaan falastiin oo dooda noo qabanaysa in kolley walaalo saaxiibkii cabdirashiid isagu dee sibuu u dhigay waa nin xisbi mucaarida kasoo jeeda sunnaha dowladnimadaa sidiisaba ah isbeddelku wuxuu ka mid yahay nolosha sideedaba waa halgel waa hawl dowladnimadana sunnaheeda in dee mas-uuliyiinta xil laga qaadi karo oo la bedel walba cid lagu tijaabin karo maalinba beri kan kana kaga fiican baad odhanaysaa in ilduufka iyo dee bilaada kumalaayig maaha xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraayo xukuumaddii horumarka ugu ballaaran ee somaliland la taaban karo oo wax la taaban karo waxay dowladihii soomaaliya ku bereeri weydo ingiriis u bereeri waayey baa ka mid a waxyaabaha wadooyinka gobol dhana go'doona oo gobolka ugu ballaaran somaliland wadooyinka ay ka fuliyeen waa waxaan cidna iska hela tiri karin tan markaan usoo noqdo rishafalku rishafalku waxa uu ku jiro faa'iidooyin aada u fara badan boqolkiiba boqol in mas-uul dee la bedelay macna male intaa waa la bedelayaa xukuumad kastoo timaada rishafalka way samaynaysaa marka horta beelaha bariga oo tabasho badan tabanayey oo wasaaradaha halbowlaha iyo wasaaradaha waaweyn oo ka maqan in badan lahaa soo dhaweynta yaasiin faratoon wasiirka arrimaha gudaha loo magacaabo waxaan u arkaa waa tallaabo xaggii horumarka iyo xagga ictiraafka wax badan oo fudaynaya iska nabadgelyada ka ka ka qayb qaadanaya waa mas-uul waayo aragoo hore xukuumaddan somaliland dee wasiirumo soo maray dowladda somaliland hore imakana wasiirada sida hagar la-aanta ah ee daacadnimada ah nabadaynta beelaha dhulbahantay colaadii ka dhacay uga soo shaqeeyay buu ka mid yahay taasoo keliya ta wax la taaban karaa madaxweyne axmed maxamuud sinaani talabaad xagga dhalinyarada daayarta waa in reerka lagu tijaabiyaa mas-uuliyiin fara badan oo imaka ku jiraa jira oo agaasimayaalo oo ayaa ka mid ah oo aada u firfircoon wax badan bay ka bedeli karayaan daayarta badan in kolba xukuumadda lagu daraa wax badan iyadoo khibradii waayo aragaya lasla adeegsanayo waa iyo mahadsantah firfircoonida iyo maskaxda cusub ee daayartaba howlgal badan bay keenaysaa mas-uuliyiin badan oo ku haboono wax badan dee la muujin doono la arki doono maalmo dhow insha allahu tacala saan rajeynayna ayaa lagu soo daray wax ayadana maaha ama campaign ha noqoto saacad kastoo xukuumaddu mandate-ka ummadda haysataa ay wax bedeshaa waa tallaabo ay xaqna u leedahay waana wax dee sunnihii dowladnimada iyo xilkana isbedelkiisu waa wax loo waa baahan yahay mahadsanta cabdinajax marka magacaabada weligay joogaysaa ma jirto Waa mahadsantahay.
intaad magacaabahaas dhamaysanaysaa waa mahadsantaha waxaan siinayaa cabdirashiid haye cabdirashiid muu aragtaa in dhiig cusub in la helo oo la dardargeliyo muddada doorashada ka horeysa howlihii dowladnimada in ay tahay een, mid meesha ku jirta Eh, walaal horta eh, waa laga yaabaa dee inuu s- eh, eh, dee walaalkayga dooda ku jira inuu sidaa uu dhigay uu u fahamsan yahay isagu laakiin dhacdo kastii markay dhacdo dee waxay ku bays garaysan tahay baa la eegaa waa maxay eh, motifka iyo theoryga ama siyaasadda riixaysa waa maxay baa la eegaa toddoba sannadood ayay xukuumaddu iminka joogtay haddii ay doonayso beelaa in walaalaan nahay ee bariga inay qanciso toddobadaa sannadood in sanadkii toddobaad el- ah, markii lix bilood doorashada ka hadhay in la yihahdo wasiirka arrimaha gudahaan odeysiinayna anigu waxaan aaminsanahay in ay dowladdan ceeb ku tahay fashil ku tahay eh, qoladaa uu inanku afka ku dhuftayna inay eh, in lagu gefay ku tahay sababtoo ah waa dad dalkan leh oo qayb kale oo leh in sanadka ugu dambaysa la yihahdo hambadaa qaata anigu waxaanu wax lagu qancin karo uma arko waa qodob qodobka kale dhallinyaraduna waa la mid waxa weeye hal inan oo dhallinyaro ah oo meel loo magacaabay laguma noqdo eh, la- eh, laguma doodo oo lama odhan karo waxay no- waa siyaasad qaran oo dhalinyaro lama odhan karo dhalinyarada waxay u baahan tahay in laga soo koriyo dhinacyada kala duwan ee dowladda ciidamada shaqaalaha caafimaadka waxbarashada dhaq- eh, entrepreneurs dad dee dhaqaale abuuri kara dad siyaasadda soo geli kara xisbiyada dhinacaas ay u baahan yihin in laga soo koriyo oo sanadka labada kun iyo labaatanka ama labada kun iyo shan iyo labaatanka loo diyaariyo aragti dheer oo la odhan karo eh, intaasoo dhalinyaro ah baa siyaasadda soo gelaysa laakiin hal qof oo wasaarad la geeyey ama hal qof oo meel la geeyey iyadoo iyaga aanan anagu dee shaksiyan u sheegayn laakiin policiga guud iyo siyaasadda guud waa totally fashil maaha mid aynu odhan karno waxay ku fadhidaa guulo la taaban karo oo soo socda midka ah sunnaha dowladnimada sunnaha dowladnimada waa sax in qodobka eh, qodob dastuuri siinayo madaxweynaha inuu wasiirkuu doono bedelo wasiirkuu doonana eriyo laakiin waxaynu ogsoonnahay adduunyada horu martay iyo kuwa aan horu marin labadaba marka la isku daro ma jirto meel toddobada sannadood mid walba laba jeer rirshafa la sameeyo isbeddel kastina oo dhacaana eh, markuu bato oo qofkii isagoo wasaaraddii la qabsan mar walba laga bedelo meel kale loo bedelo waxay hoos u dhigtay wiiqiba waxa weeye horumarka iyo wax soo saarka shirkadda toban jeer laga bedelo managerku eh, way ka wax soo saar iyo dhiba eh, fashil badan tahay shirkadda maintenancega iyo sugnaanta leh waa ee uu maadsantaha qofka cabdirashiid hayaa mar walba Ah, waa maadsantaha haye cabdinajax somaliland mucaaradadaad moodaa inaanu khalad ka ilaasanahay oo dhaliisha sheegisteeda keliya tamayno qof wuxuu barbar dhigi karo uu kodhan waxaasaan ku dhacma aanu sheegi karayn mushkiladooda waa waxna haystaa laakiin kolley waanu tababaranaynaayoo halashe kalaakfo laakiin horumarkii dowladdan muuse waanu kasii horumari doonaa haddii ilaha yidhaahdo daayarta markay noqoto xukun ka horreysay oo la barbar dhigi karo tas- madaxweyne axmed maxamed xaduun siilaan iyo hogaaminaya daayarta dhiirigelintay siisay ama shaqa abuurka dee kolley xaalado iska jiraan oo tahriibka iyo waxyaabo badan oo ilaahi unkaa tarooli kara sida markaad eegto laakiin wax fara badan oo yarayn kara xukuumaddani tallaabo qaaday daayarta in lagu dhiirigeliyo inay dee dabarkii ay xukuumaddani ka furto keliya ta wax loo dhigaaba aanu jirin taasi waa qodob aad u muhiima in energiga cusub laga faa'iidaysto ee daayarta aqoontooda fareshka ah muruqooda cusub maskaxdooda fareshka intaba waa wax loo baahan yahay waxa la barbar dhigi karo oo lagu duusiin karaa ma jirto haddaan walaaladaada mucaaradkii eeg waxay qofka aan bini aadanka umahadnaqin ilaahay uma mahadnaqa baa la yidhi war wa haddaad xukun doonaysood kusoo socoto waanaad ka garo waxa waa lagu wanaagsan yahay waxaana waad ku khadantahay dee qof marka odhan karayo laakiin dhaliisha waa in xitaa lagu waanu ku dirinaa markaad eegto horumarka wixii keeno cidka garowshiyada ku yar dadka iyaga wa- wa- lama yaabayno wax in badan iska soo jirin weeyaan mas-uul mucaarad oo ka garaabi kara waxaa waa la qabtay way ku wanaagsan tahay way iska yar tahay marka waxaan leeyahay frishafalkani dee wax lagu ceebeeya ma jiro saacaddu doonu madaxweyne isbedel samayn karaya madaxweyne kastoo caalamkii wuu sameeya rishafal ama ha kala fogeeya ama ha isu soo dhaweeyo waa mas-uuliyiinta maadsantaha imika la bedelay mid aan intaasoo sannadood soo shaqaynayni wuu yaryahay walaalkii dee waa qorisu dhuy siyaasaddu in sida xilkaa madaxweyne loogu tartamayo kursiga bixidba maalin baka ku habboon baa laisla eegayaa hebelo de aanad ceeb u haynin oo kale oo soo kordhay oo mas-uul cusubi waa faa'iido gobolada bariguna tabashooyinkoodii dee tallaabo ka mida waxyaaba lagu daweyn karo in wasaaradaha halbowlayaasha in laga qeybgeliyaa waa waxay xaq u lahaayeen waa tallaabo hore loo qaaday waa maadsantahay En, haye xukuumaddani beri ka maalin bay soo noqon kartaa Ha.
Een, En, haye waxa cabdirashiid weeyaan dee waa waxay ku xisaabtamayso ha gabagabadii aan joognaa walaal, maxaa is leedahay Soomaalidu- adigu xal waa u noqon lahayd en, marka ay noqoto in beelaha qaar la qanciyo in isbeddel la sameeyo si howlihii ay u darda- dardargelin loogu sameeyo maxaa adiga xalka u aragtaa maxaad is leedahay waa ay ahayd in la Xalka waxaan u sameeyo arkaa Ha.
halka waxaanu u aragnaa waxa weeye soomaalidu waxay ku mahmaadaa hal cadda qabtaa geed ay ku xoqato ma weydo bay tirahdaa Eh, xukuumad fashili eh, inay ku xoqato eh, reer bari baanu siinaynaa eh, wasiir ama dhalinyaraanu hal qof siinaynaa ma aha wax horumar lagu gaadhayo maaha cid walibana taa way og tahay Eh, qofkii shaki kaga jirayna wuu ka qoostay taa somaliland intii eh, xukuumaddani jirtay baa dadka ugu tahriib badnaa intii xukuumaddani jirtay baa loogu qabyaalad iyo kala furfur badnaa intii xukuumaddani jirtay bay gobollada barigu ugu dibdhac iyo dhibaato iyo inay somaliland ka sii fagmaan ay ugu badnayd lix bilood maalintay had maxaa xal ah marka in ay siyaasad tahay waxaad ku garanaysaa inay siyaasad tahay lix bilood markay hadhay baan qof hal wasiir weliba dadkan waa dadkii dalka lahaa maaha dad hal wasiir qancin kara waa qodob waxa xalku waxa weeye qaranka reer somaliland guud ahaan inuu ka tashado doorasha inagu soo socota in aynu dooran karno kii eh, badbaadin lahaa qaranka ee ka dhigi lahaa dal siyaasadi hagayso ee aanay hagayn iyo qorshe hagayo laakiin aanay hagayn doonista kursiga iyo sidaad kusii fadhii lahayd waa Inaan maadsantaha hagayn.
haye cabdinajax En, waa kugu oo, een, een- qodobka labaad ee walaal waxa weeyaan kugu Ha, daro ha.
qodobka labaad ee ugu muhiimsani waxa weeye dadkan bariga bulshada ah, reer somaliland ka mid ah xukuumadda waxay ilaa iyo toddoba sannadoodba waxay lahayd gogol baanu dhignay gogoshiima waxay dhashay hal wasiir oo wasiirka arrimaha gudaha oo lix bilooda Waa mahadsan- taasaan xukuumadda dee weydiinaynaa waxaasina wax waa mahadsanta maaha haye cabdinajax maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobaya walaalain dee horta beesha een, beelaha barigu xukuumadda somalilan halbowlay ka yihiin mas-uuliyiintaas aad u fara badan bay ku leeyihiin keliya hataa waxyaabaaynu ka hadlayna wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka wakiilka ahi waa wasaarad halbowlaha walaaladii beri t- shalay toole ku cab- dee tabinayay lahaayeen wasaaradaha halbowlaha ku xisaabtamayay waa tallaabo horumar loo qaaday ninka aan maanta ka garaabi karin oo odhan karaynin dee waxa weeyaa nin aan maanta beelihii barina aan een, dee waxba u ogoleyn baanu arkaa oo waxooda wanaagsan ee tallaabada horumar loo qaaday ka garaabi kari waayaa haddii maanta wax allo wixii ay taladooda la dhamaystirna ka garaabi maayo oo mucaaradada somaliland baa nooca wax iska noqotay Een, si yar mucaqadnima ku yar jirto oo in waxaa ceebe marka walaal waxa weeyaan tallaabo horumarka loo qaaday bay kamid tahay isbedel wax Waa lagu mahadsantihin.
ceebeeyo aan la sheegi karaynin mas-uuliyiin ku habboon baa la keenay walaalka kale ee xitaa mid meel loo bedelina dee waa sida u gartay madaxweynaha qaranka ee mandativeka ah ee ummaddu ay codkooda ku siiyeen qarankan isagu hagu hogaamiyaabaa ayaa awood u lahaa ee wixii waajibaadkiisa ha gutay weeyaan aada u mahadsantihiin een, cabdirashiid iyo cabdinajax aad baad u mahadsantahay adigaa mudan walaala tankii adigaa mudan walaala. inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya cabdirashiid maxamed aadan oo loo yaqaana cabdirashiid jeeni oo ah ku-xigeenka xogeyaha warfaafinta ee xisbiga wadani ee mucaaradka iyo cabdinajax siyaad ow cabdi oo madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanya kala taliya arrimaha dhallinyarada tan intaan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aaday u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay doodii gaabneed halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatan kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waa kan cabdixakiin maxamuud shurwac oo inala socodsiiya
waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska guud ahaanba qaaradda afrika gaar ahaan waddamada angola iyo kongo waxaa toddobaadkan ka bilaabmaya tallaal deg deg ah oo bulshada looga tallaalaya xanuunka yellow fever oo dhowaan ka dilaacay dalal ka mida qaaradda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in xanuunkani ay u dhinteen in ka badan afar boqol oo qof islamarkaana ay la irdaran yihiin kumanaan kale wasaaradaha caafimaadka ee labadan dal ee aynu soo sheegnay oo arrintan iska kaashanaya ayaa lagu wadaa inay tallaalka kahortagga siiyaan in ka badan afar iyo toban milyan oo qof oo ku dhaqan siddeed kun oo goobood haddaba muxuu yahay xanuunkan se siduu aadamaha u asiibaa waxaynu barnaamijkeenna caafimaadkiio qoyska ee toddobaadkan inoogu warrami doono islamarkaana inoogu faahfaahin doona doctor bashiir diiriye jaamac oo ka howlgala xarunta global ee magaalada hargeysa bismillah een, xanuunka yellow fever sida ka muuqata magaca een, waa xumad yellowguna waa waa waa jaallaha ama waa huruudi marka waa xanuun xumad leh calaamadaha kale oo keena lagu yaqaanaana ay keenaan inuu jones leeyahay een, ama cagaarshow keena marka waa xanuun waxaa keena virus marka viruska halka laga qaada ee waxa shayga gudbiya waa kaneeco kaneecada waxaa loo yaqaanaa aids magaca aids baa la yidhaha magaca kaneecadaasaa qofka markaa buka intay ka qaado qof kale ku tallaali karayso oo hadduu qof xanuunsanaya ay ka qaado qofka kale uu qaadaya xanuunka waxaa lagu yaqaanaa een, xumad buu leeyahy wuxuu leeyahay xubno xanuun wuxuu leeyahay madax xanuun saddex cisho ilaa lix cisho adigu muddo toddobaada ayuu soo baxaa calaamadihiisu ay soo baxaan marka wuxuu yeelanayaa calaamadahaasa ugu badan inta badan marmarka qaar wuxuu yeelanayaa in jidhka nabare kasoo baxaan En, eh, de qaaradda afrika hadda en, eh, maalmahanba ugu dambeysay waa laga qaylinayay oo dee howlgallo waaweyn baa socday saani soo tilmaanay En, eh, waxa ugu badan rasmiga ah ee keena makaneecadaasuma mise wax kala weheliya runtii shayga u badan ee gudbinaya ee vectorka loo yaqaano waa kaneecada afrika weliba qaar ahaan west africadan waxaa ku badan galbeed kaneecadaas waxaa gudbiya marka dhowr meelood baa loo kala gudbiyaa waxaa ka mid a meelaha jangalka ama ayaha ee had iyo jeer duurjoogta daanyeer nooc ka mida baa gudbiya marka kaneecadii intay soo qaaday iyadu marba ay soo qaadaysa xanuunkii bay gudbinaysaa ayay qaadsiinaysaa dadkii marka had iyo jeer dadka meelaha jooga unbuu qaadi karaa macnaha daanyeerkii bay soo qaniinaysaa kaneecada kadibna aadamihi waa imanaysa dabcan haa meelaha qaarna ee u badanna waxa weye meelahan arbanka ama deegaamadii caadiga ahaa kaas kaneecadii baa joogta aids nooca loo yaqaana joogta xanuunkii markaa qofkii bukay way qaatiinaysa marka mar walba xanuunka waxaa gudbinaya waa kaneecada oo qofkii kale bukayayo ama qaatiinaya qofkii kale xanuunka aan qabin sidaa daraaddeed waa waa shayga ugu badan ee afrika ugu soo noqnoqonaysaaba ayaa ugu badan way doctore n dabcan waxay imika ilaa haatan eh, dee u le-day amaba u dhintay in ka badan afar boqol oo qof En, kumanaan kalena waa u jiifaan en, eh, xanuunkan siday u dilaysaa qofkii oo kale tusaale ahaan oo kale en, yellow feverkii amaba xanuunkan en, en, ay nimka ka hadlayna siduu u dilayaa dadkii oo kale ama uu u dhibaataynaya muxuu qaab noocey u leynaya Ah, waa su-aal muhiima xanuunkani waxa weeyaan viruska wuxuu keenayaa jirka markuu ku faafay u dhiiga galo wuxuu keenaa in xumad badani timaado waxa uu daciifiyaa immunitigii ama da- difaacii jirka ayuu daciifiyaa waxa uu kaloo waxyeeleeyaa qaybtii xinjirta ee jir dhiigga marka waa halka uu had iyo jeer ka keenayo inuu qofku dhiigbax si fudud ugu dhiman karo ama hemorrhagic halka laga keenay waa halka waxaa kaloo uu saameyn ku leeyahay xanuunka noo saameeya isaguna beerka waa sababta markaa mararka qaar loo garan waayo garashadiisa waayo xanuunada qaar bay isu eegyihiin waxay isu eegyihiin waxaan safiir malaria loo yaraa ama kaneecada aadka u xumaatay ee jirka aadka ugu faaftay aad buu ugu eegi waayo markaa jones bay iyaduna keentaa iyo cagarshow bay keentaa beerkay ku dhacdaa waxaa kaloo aad ugu eegiyay dadka xanuunka beer xanuunka degdega ah ku dhaco ama viral hepatitiska acute hepatitiska wax la yidhaahdo kaasina isaguna oo la calaamadoobay markaa saameynta uu had iyo jeer ay- ay- ay dilkan u keenaysa waxaa marka difaaci disho ee xinjirtiina ay hoos u dhigto ee uu qofka dhiigbax iyo khatar u galo ee beerkiina ay saameyn badan ku keento oo weliba saameynta ay ku keentay waxa weeyaan dheecanadii beerka khalkhal badan ay ku keento oo joniska ay keento waxyaabahaas oo dhan marka lasu wada geeyo waxa ay keenayaan inuu qofkii maaragtay ama uu ka kabto ama uu si degdegaba u dhinto waa hagaag n gudbintoo kale dee bulshada way isku dhex noolyihiin oo dee qaarada dhan intaa la eegbu dee saameynaya imika n wadamo kala duwan baa hadda n ka qaylinayaba amaba da saameyntiisa lagu arkay wadanka angool oo kale uu kamid yahay n si u gudbaa ama bulshada ma isu gudbin karaan ama tahay wax suurtagalayn n faafitaankiisu siibo bato ay bulshada isku gudbiso Een, runtii waxyaabaha aadka looga baqdo ee fifitaanka waxaa ka mid ah wadamada dadka isu gudbaya ee had iyo jeer meelaha iska kasoo gelaya wadamada uu xanuunkani ku dhacayo khatar baa loo yahay inuu xanuunkii gudbo maadaama qofkii bukay uu xanuunkii qofka kale u gudbayay ay kaneecadu u kala gudbinayso xanuunkii waxaa aada u fudud maadaama iminka aynu ka hor hayno in angoola dad aada u tiro badan ay ku dhinteen waxaa aad markaa khatar badan loo gelaya in wadamada jaarka aanu xanuunka u faafo oo u gudbo sidaa daraaddeed waa arrimaha aadka u muhiimka ah in taxadar badan laga sameeyo xuduudaha iyo meelaha maaragtay laga soo gelayo haddaynu dee caafimaad ahaan oo kale eegno siduu ku gudbaa ma taabashaduu ku gudbaya ma neeftii naqaskiibuu ku gudbaya ma macaamilkii bulshada qaab nooceeyuu ku gudbaya Een, waxaa gudbinaysa kaneecadan bugta ee xanuunkiisii dee qofka bugtay kasoo qaatay qofka kale kaneecada u gudbinaysa marka infected personka ama qofkii xanuunka qabay had iyo jeer waxaa shaygan soo qaadaa kaneecadu ayuu ku jiraa xanuunkii viruskii waa qaatiinaysa qofkii qofkii kale ayuu sii gudbaya marka shayga u badan inta badan laba shay unbaa kontaroolkiisa u badan oo had iyo jeer laga fikera waa kaneecadii oo xanuunkii gudbinaysa iyo in qofkii uu ka tallaalaado hagaag haddaynu kahortagoo kale ka hadalna doctore een, tallaal baad soo hadal qaaday een, qaabka ugu habboona looga hortegi karaya oo dee dabcan fiditaankaaba maadaama uu leeyahay Een, ma tallaalkaasunba een, mise waxaa jira qaabab kale oo de iyadana dee een, u baahanaysa precautions se tallaalku ma yahay een, tallaalkaas oo kale ma yahay mid daa'iman oo de qofkii uu dee ka hortag caadiya helayo Een, mise waa mid kumeel gaadhow Een, runtii tallaalkaasi waa muhiimo waa long life bay dhahaan nolosha waxaa laga yaabaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waxaa la aaminsan yahay hal mar baa la tallaalaa qofka halkaa mar inuu noloshiisa ku filayay baa ayaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan een, een, ay la sheegayaa oo cilmi baadhis markii lagu sameeyey waana shayga ugu muhiimsan maadaama khatar badan loogu jiro oo ay dadka khatarka ugu jira ay yihiin dadka meelaha maaragtay kaneecadaasi degan yihiin iyo wadamada isu eh, gooshayay had iyo jeer dee ka dhexeeya xidhiidhadu ka dhexeeyaana isu tegaya dadka had iyo jeer difaacoodu hooseeyo dadka xanuunada kale ee infectioniska kale qaba aidska ka mid yihiin iyo xanuunadaas ay ka mid ay u nugul yihiin waxaa khatar loogu jiraa in macnihii tallaalku wuxuu muhiim u yahay in boqolkiiba sagaal iyo sagaashan qofka noloshiisa hal mar buu u baahanayaa in in la siiyo arrinta kale iyaduna muhiimka waxa weye in la kontaroolo oo la baabi'iyo oo la ilaaliyo in dadkii laga ilaaliyo kaneecadii taasina ay u baahan tahay maaragtay iyaduna arrin dee bulsho ilaa iyo national oo dowladnimo ah oo u baahan in gacan weyn laga geysto oo la kontaroolo oo eh, kaneecadii iyo marakaneecooyinkii iyo wixii lagu buufin lahaa iyo wixii lasmarin lahaa laga taxadaro labadaa shayba had iyo jeer ka hortagooda een, een, ugu badan yellow feverka guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkoo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkan mid lamid a isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socodsiinayey xubintaasi caafimaadka iyo qoyska halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana waa isboortigii amaba xubintii ciyaaraha nuur xasan nuur nuur bukhaari
haddii aan ku bilowno ciyaaraha olombikada adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka brazil waxaa galabta lasoo gebagabeeyey tartanka isreebreebka ee lagu soo baxayay orodka shanta kun ee mitir maxamed daa'uud maxamed oo tartankan u matalayay soomaaliya ayaa galay kaalinta labaad ee qaybaha dambe keliya waxaa ka dambeeyey rosafelo siyosi oo u ordayay jasiiradda solomon island maxamed daa'uud ayaa ku orday afar iyo toban daqiiqo iyo toddoba iyo konton ilbiriqsi ciyaaryahanka difaacanaya billada dahabka ee orodkan shanta kun ee mitir mo faarax iyo ciyaaryahanka kale ee isna u orda dalka ingiriiska andrew bajad ayaa usoo gudbay faynaalka orodka shanta kun ee mitir ee magaalada rio tartankii maanta mo faarax oo mar kale taraanturooday wax uu galay booska saddexaad mo faarax ayaa ku wada guulaystay afartii tartan ee ugu dambeysay ee ciyaaraha orodka shanta kun ee mitir ee caalamiga ah waxaana markan uu rajaynayaa in markiisii shanaad uu hanto habeenkii axadda aanu ka soo gudubnay ayuu ku guulaystay mo faarax tartanka orodka tobanka kun ee mitir hegos gabriwet oo u orda dalka ethoobiya ayaa galay kaalinta koowaad ee tartankii maanta isagoo ku orday saddex iyo toban daqiiqo afar iyo labaatan ilbiriqsi halka kaalinta labaad uu soo galay albert kibiji rob oo u dhashay dalka baxrayn dhanka kubadda cagta haddii aan eegno waxaa xalay la ciyaaray is-aragga koowaad ee ciyaaraha kala reebka ee loogu soo baxayo wareega guruubyada koobka kooxaha horyaalada yurub ee xilli ciyaareedkan kooxda manchester city ee dalka ingiriiska ayaa hal lugla gashay wareega koowaad ee koobkan ee guruubyada kadib markii ay shan gool iyo ewer ku garaacday kooxda stow bokrest ee dalka romania gooldhaliyaha reer argentiin sergio aguero ayaa dhaliyey saddex ka mid ah goolasha ay ku badisay manchester city laakiin aguero intii ay ciyaarta socotay waxa uu iska khasaariyey laba rigoore oo loo dhigay lugta labaad ee ciyaartan waxaa labada kooxood ay isku arki doonaan magaalada manchester ee dalka ingiriiska arbacada dambe ciyaaraha kalena kooxaha waxay isku arkeen sidatan kooxda brushia monjan galadbach oo jarmal ah ayaa saddex gool iyo gool ku garaacda kooxda young boys ee dalka switzerland dinamo zagreb ayaa barbaro gool iyo gool ah la dhaaf weysa kooxda salzburg ee dalka austaria kooxda f c copenhagen ayaa gool iyo waxba ku dubatay naadiga apol nicosia oo ka dhisan jasiiradda qubrus caawana waxaa jiri doona qayb ka mid ah ciyaarahan kooxda saltig ayaa garoonkeeda ku martagelin doonta hobel pier sheva oo israa'iil ah dundaag waxay is arkayaan kooxda ka socota dalka romania ee lagu magacaabo liga warsow kooxda kubadda cagta roma ayaa booqan doonta garoonka kooxda borto naadiga ludogortis rasgard waxa ay fowda isdari doonaan victoria blezon halka viareal ay martagelin doonta kooxda monaco dhanka kale ibsiga ciyaartoyda haddii aan u weecannana kooxda a c milan ee dalka talyaaniga ayaa si rasmi ah maanta ula soo wareegta laacibka qadka dhexe ee kooxda beshiktash ee dalka turkiga hoose sosa soose oo u dhashay dalka argentiin ayaa saxiixay qandaraas uu kooxda kula sii joogi doono ilaa iyo sannadda labada kun siddeed iyo tobanka waxaana ay milan ku iibsatay lacag dhan toddoba dhibic shan milyan oo yuuro ugu dambeyntiina goolhayaha kooxda manchester city joy hart ayaa la filayaa inuu isaga tago kooxda ka gadaal markii uu tababaraha cusub beb gardiola uu uga tagay kursiga kaydka labada kulan ee ugu dambeysay kooxaha everton iyo safiya ayaa xiiseynaya gool ilaaliyaha xulka england dhegaystayaal xubintii isboortiga kana waa naga inta
nuur bukhaari ayaa ciyaaraha inala socodsiinayey haatana gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay waxaanu kusoo gabagabayn doonaa heestan oo uu qaadayo fanaanka nimcaan hilaac waa sahre ciidle iyo xuseen barre iyo ayaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo ayaana dhinaca farsamada ayaa inoo joogtay
qalbiga itigsaday igu tarmay sidaadii haddii uu itaabto ku tallaalmay xidid daraa qalbiga itigsaday igu tarmay sidaadii
tabashadu xalkeed leh tabashadu xalkeed leh xaygta kooran caashaqa noloshu waa toban iyo